ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad hor leh oo uu ku jiro hogaamiye ka tirsan muqaawamada falastiiniyiinta ah oo ku shihiday duqaame ay yuhuuddu ka geysteen marinka khaza ku dhowaad toban ruux oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka liibiya maraykanka ah oo duqaymo ay dadku naf waayeen ka fuliyey gudaha waddanka yeban jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo weerar khasaare dhaliyay la beegsatay ciidamada dowladaha maali iyo burkina faso barnaamijka intuu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida kenya ay goob muhiim ah ugu noqotay kooxaha tahriibiya maandooriyaha mexico sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada labaatanaad taxaanaha guulisadayaashii islaamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka wuxuuna noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana halkan ka soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay dad horle ayaa ku sheeday duqeymaha marinka khaza iyadoo yuhuudda ay dishay hogaamiye saroo ka tirsan muqaawamada falastiin saacadii lasoo dhaafay marinka khaza waxaa ka dhacay duqeymo ay fuliyeen yuhuudda oo ay shuhaadaya dhaawacyo ku noqdeen dadarayda ah haddii aynu ka horhayno duqimo ka dhacay xaafadda shajaaciya ee ku taala bariga magaalada khaza waxaa ku sheeday afar ruux kadib markii diyaarada yuhuudda ay guray degnay dad shacaba ay duqin wuxushlimaha la bartilmaameysadeen dhanka magaalada khanyuunisa isla marinka khaza waxaa duqayn ka dhacday ku dhaawacmay lix ruux oo rayda ah kuwaasoo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen iyagoo saaran gawaarida shacabka dhanka kale duqayn ka dhacday magaalada khanyuunis ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaa ku sheeday hogaamiye saroo ka tirsan kooxda muqaawamada falastiin hogaamiyahan ayaa lagu magacaabi jiray ismaaciil barhum wuxuuna ka mid ahaa garabka siyaasadeed ee kooxda muqaawamada falastiin iyadoo dilkiisu ku soo aaday xilli saacadii lasoo dhaafay sidan oo kale isla duqeen ka dhacday koonfurta magaalada khaza lagu dilay saalax bardawi loo ka mid ah hogaamiyaasha dhanka siyaasadda ee muqaawamada ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay waddanka liibiya wararkii naga soo gaaraya dalka liibiya ee dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa sheegaya in halkaasuu ka dhacay shil sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawaca dad badan shilkan oo ahaa mid xooggan ayaa ka dhacay magaalada alkafra ee ka tirsan dalka liibiya kadib markay isku dhaceen gaari basa iyo mid xamul ah warbaahinta dalka liibiya ayaa tabinaysa in shilkan ay ku dhinteen siddeed ruux oo toddoba ka mid ay kasoo jiideen dalka tunis iyo darawalkii baska kixinaya u dhashay dalka liibiya waxaa sidoo kale jira dad kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwaasoo imanka lagu dabaybaya isbitaallo ku yaala magaaladu shilka ka dhacay ee kafra ilo xogogaala oo ku sugnaa magaaladu shilkan gaari ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in gaariga baskee shilka la kulmay ay saarnayeen sagaal ruux kuwaasoo keliya u ka badbaadiyay hal ruux kaasoo ka soo jeeda dalka tunis shilalka gaadiid ayaa aad ugu badan waddanka liibiya waxaana tirkoob la sameeyey bilooyin yar gudahooda la soo bandhigay dad aad u badan oo ku nafwaayay shilalkan maraykanka ayaa duqeynay dad ku nafwaayeen ka fuliyey waddanka yemen galabnimadii shalay diyaaradaha maraykanka ayaa duqimo kala duwan ka fuliyey gobollo ka mid ah dalka yemen kuwaasoo ay ku dileen tiro dad ah qaar kalena ay ku dhaawaceen magaalooyinkay duuqayeenna waxaa ka mid ah sanacaaw ah caasimadda waddankaasi yeman waxayna duuqayntan la beegsadeen sida ay sheegayeen ilo xog ogaal ah guri ay degnaayeen dad shacab ah ugu yaraan afar ruux ayay halkaasi ku dileen halkii ay ku dhaawaceen saddex iyo toban kaloo ay ku jireen caruur waxaana duuqimaha ka dhacaya yeman ahaayeen maalmii lasoo dhaafay kuwa isdaba joog ah dhanka kale isla gobolka sanaca oo ka tirsan yeman ayuu maraykanka shalay ka geystay duuqimo dhowr ah balse lama soo sheegin wax yilo ka dhalatay ugu dambayntii jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa khasaare culus dhabarka u saarisay dowladaha maali iyo burkina faso weeraro kala duwan oo iskugu jira qaraxyo iyo kuwo toosa ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen askarta dowladaha maali iyo burkina faso haddii aynu ka horumarno burkina faso oo ah dowladda ay askarteedu la kulmeen weerarada ugu badan islamarkaana kuweesay ku dhowaad labaatan askari laba ka mid ah weeraradan waxaa lagu qaadiyay bar control oo ay askarta burkina faso ku lahaayeen gobolka wahyoqooya oo ka mid ah dalkaasi waxaana halkaas lagu dilay afar askari iyadoona laga furtay hub iyo shan mooto oo labalugaali ah weeraro kaloo kuwan la mid ah ayaa lagu qaaday ilaa shan tuulo ay ciidamada burkina faso ku lahaayeen bara kontarollo waxaana goobahaas lagu dilay siddeed askari iyadoona laga furtay hub iyo shan mooto oo labalugaali ah sidaas la mid ah bari ciidan oo askarta burkina faso ku laayeen gobolka waayoqooya ayaa weerar ka dhacay waxaa lagu dilay shan askari iyadoona laga soo furtay hub iyo saddex mooto oo labalugaali ah sidoo kalena waxaa laga burburiyey saddex gaari iyo mootooyin ay ciidamada la weeraray lahaayeen dhanka kale weeraro qaraxya oo ka dhacay waddamada maali iyo burkina faso ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku burburiyeen tira gaadiida oo ay lahaayeen ciidamada labadani dowladood
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana
muddo ku siman saddexiyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya sayf iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid ah mar la arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aanu u warin u halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxana aan ugu magacdarnay guulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada labaatanaad ee taxanahan uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeenna cabdalle mukhtaar
saciid ibnu cuhmaan ibnu cafaan waxaa dhalay khaliifkii saddexaad ee muslimiinta oo ahaa saxaabigii jaliilka ah ee uu ka xishoon jiray nebiga sala allahu calayhi wasalem oo ah cuhmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu hooyada dhashay saciid waxaa lagu magacaabaa faatima binti cabdilweliid almakhsuumiya waxaana la dhashay sagaal wiil iyo afar gabdhood saciid ibnu cuhmaan ayaana ahaa wiilka ugu muuqda ragga uu dhalay cuhmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu sannadkii konton iyo lixaad ee hijriyada ah ayuu saciid ibnu cuhmaan tegay magaalada dimashiq halkaasoo uu ku sugnaa saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya ibnu abi sufyaan oo ahaa khaliifkii guud ee muslimiinta waxaana uu saciid u magacaabay waaliga guud ee dalka khuraasaan durbadiiba wuxuu halyeygan bilaabay futuuxaad islaami ah oo uu diinta islaamka ku gaarsiinayo dhulka khuraasaan iyo bilaadu maawara nahari wuxuu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee carbeed ee ka gudba webiga islamarkaana gaara magaalooyinka samarqandi iyo balakh
وسطرنا حكايا رائعات بأبطال أبات طامحين
khaatuun oo ahayd haweenaydii boqorradda ka ahayd bukhaara ayaa markii ay aragtay ciidanka muslimiinta ee uu hogaaminayo saciid waxaa la soo darsay cabsi xoogan waxayna ku qasbanaatay inay heshiis iyo sulxi la gasho muslimiinta saciid ibnu cuthmaan ayaana gudaha u galay bukhaara markiiba wuxuu uga sii gudbay magaalada samarqandi halkaasna waxaa ka dhacay dagaal culus oo saddex maalin socday kaasuu mid ka mid ah labadiisa indhood ku waayey saciid ibnu cuthmaan في سبيل الله جرحي كاحلي أو حتى جنحي ويحي إن لم أعطي ويحي في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله جرحي كاحلي أو حتى جنحي ويحي إن لم أعطي ويحي في سبيل الله ugu dambeyntii magaalada ayay ciidamada muslimiintu galeen gaaladii joogtayna waxay qaateen heshiis dagaalkan waxaa muslimiinta kaga shahiiday rag qaali ah oo uu ka mid ahaa quthum ibnulcabaas ibnu cabdilmutalib oo la dhashay cabdulaahi ibnu cabaas radiallaahu canhu ahaana ina adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimmada muslimiinta ayaana tilmaamaa in quthum uu aad ugu ekaa nebiga ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتضوا عيش الذلالة إنهم نعم الجنود قد حاربوا ظلم العدا وقفوا كماتا وأسود قد حاربوا furashadii samarqandi wuxuu saciid ibnu cuthmaan ku soo qafaashay tobannaan ka mid ah carruurta ay dhaleen madaxda magaalada sannadkii konton iyo toddobaad ee hijriyada ayuu mucaawiyah casilay saciid ibnu cuthmaan markii shaqada laga wareejiyey wuxuu saciid ibnu cuthmaan aaday magaalada almadiina isagoo horay u kaxaystay dadkii uu ka soo qafaashay samarqandi waxaana markii uu madiino tegay u diray inay ka shaqeeyaan beeraha iyo waraabka maalin maalmaha ka mid ah ayay dhalinyaradii uu ka soo qafaashay reer samarqandi waxay ku soo xirteen albaabkii beerta halkaas ayayna ku dileen saciid ibnu cuthmaan iyaguna way isdileen sidaas ayay ku soo afjarantay nolosha saciid ibnu cuthmaan si la mid ah aabbihiisa ayuuna ku shahiiday magaalada madiinatulmunawara waxaana geeridiisu ku beegneed sannadkii lixdan iyo koowaad ee hijriyada يا تاركا دنيا الهوى وراحلا نحو السماء furashadii samarqandi tirmidi iyo bukhaara oo ka mid ah bilaadu maawara nahri iyo khuraasaan ayaa u suuro gelisay saciid ibnu cuthmaan inuu ku biiro liiska hogaamiyaashii halyeyada ahaa ee diinta islaamka gaarsiiyey dhulka fog jasiiratul carab oo ahayd xuduntii islaamka dhulkan uu islaam ka gaarsiiyey waxaa markii dambe ka soo baxay culimmada ugu caansan muslimiinta ee uu allah ku sharfay jamcinta iyo diiwaangelinta axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam sida imaamulbukhaari oo ka soo jeeda magaalada bukhaara iyo imaamu tirmidi oo ka soo jeeda magaalada tirmidi طريق المجد سرت اسألوا التاريخ عنا ما وهنا ما وهنا نحن أرفاد المثنى almuhallab ibnu abi sufrah al asdi waxaa lagu kunyeeyaa abu saciid aabbaha dhalay almuhallab ee abi sufra wuxuu diinta islaamka soo galay wakhtigii uu noolaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin wafdi ahaan uguma imaanin waxaana uu madiina soo gaaray khilaafadii abubakar ama cumar radiallaahu canhum wuxuu abuu sufra yimid magaalada almadiina isagoo ay weheliyaan toban ka mid ah wiilashiisa oo ugu da'yaraa almuhallab cumar ibnulkhadaab ayaa markii uu arkay almuhallab wuxuu abuu sufra ku yidhi sayidka wiilashaada waa wiilkan wuxuu almuhallab raganimada reer baadiyaha ka dhaxlay aabbihiisa iyo tolkiisa futuuxaadkii islaamiga ee khuraasaan iyo bilaadu maawara nahri ayuuna xaadiray halyeygan isagoo ka mid ahaa raggii ka qayb galay furashada magaalada kaabul sannadkii soddon iyo koowaad ee hijriyada الفتح والنصر اقترب جنى الفرج وانصب صب وفتح كابل قد وجب بإذن ربي ذي الجلال بإذن ربي ذي الجلال عادت إمارتنا كما كانت ثريا في السماء شعاعها الصافي لما فأنورت سود الليل hogaamiyihii macrakadan ayaa furashadeeda kadib wuxuu albasrah u soo diray almuhallab si waaliga magaaladaasi u gaarsiiyo khabarka bishaarada fatxiga kaabul markii ugu horreysay oo almuhallab qabto imaarada ciidamo muslimiin ah waxay ahayd wakhtigii khilaafada cali ibnu abi daalib radiallaahu canhu xilligii uu mucaawiye ahaa khaliifka muslimiinta ayuuna almuhallab sii dardargeliyey futuuxaadka isagoo ku duulay takhriga assindi ama hindiya markii uu bilowday dagaalkii khawaarijta wuxuu almuhallab sabab u ahaa in muslimiinta magaalada albasra uu ka badbaadiyo qorshe lagu doonayey in lagu gumaado oo ay wadeen khawaarijta taasina waa mid ka mid ah manaaqibta uu lahaa sannadkii siddeetanaad ee hijriyada waxaa ciidan uu horkacayo almuhallab ka gudbeen webiga balakh isagoo furtay deegaano kala duwan oo ay ka mid yihiin kash waxaana lagu xusuustaa hogaamiyahan inuu kaalin adag ka qaatay in islaamka lagu sugo dhulka khuraasaan iyo bilaadu maawara nahari wuxuu dhashay sannadkii furashada maka ee siddeedaad wuxuuna dhintay sannadkii siddeetan iyo labaad ee hijriyada isagoo ku geeriyooday deegaan lagu magacaabo zaakhul oo ka mid ah walaayada khuraasaan wuxuu ahaa geesi halyey ah fagaare ka hadalka ku wanaagsan gar iyo gardarana kala yaqaana geeridiisa kadib ayaana shucaradii muslimiinta ee xilligaas noolaa waxay ka tiriyeen tix badan oo ay ugu baroor diiqayaan geeridiisa
waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sida kenya ay goon muhiima uga noqotay kooxaha tahriibiya mandooriyaha mexico waxaana ah warbixinta soo jeedinaya maxamed ciise warbixin dhowaan ay soo saartay dowladda maraykanka ayaa daaha ka qaaday tafaasiil yaab leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada kooxaha ka ganacsada daroogada ee mexico kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo cusub ka sameeyey dalka kenya arrinta ugu muhiimsan ee warbixintan ayaa ah muujinta shaybaarka lagu farsameeyo maandooriyaha loo yaqaano methanfaramin ee ay maamulaan kooxaha caanka ah ee mexico oo loo soo gaabiyo c j n g daafurka warbixintan ayaa muujinaysa doorka kenya ay ku leedahay isku xirka istaraatiijiyadeed ee shabakadan ka ganacsata daroogada caalamiga ah kuwaas oo laamo cusub ka furtay gudaha dalka kenya ayagoo soo saara daroogo xaddhaaf ah oo loo iibgeeyo wadamada caalamka sida lagu sheegay warbixinta aan soo sheegnay ee ay soo saartay dowladda maraykanka shirkadda jeliska mexical cartel ayaa bilowday in ay kenya u isticmaasho xarun soo saarta maandooriyaha methanfaramin taas oo ay hirgelinteeda ay bilaabatay horaanta sanadkii hore ee labada kun afariy labaatan inkastoo kooxdan reer mexico ee ka ganacsada maandooriyaha ay caan ku ahaayeen fulinta falaldambiyeedyo ka dhaca waqooyiga ameerika haddaba falanqayntan ayaa daaha ka qaadaysa heerka ay kooxdan ku leeyihiin dembiyada kasoo cusboonaaday qaar ka mid ah wadamada afrika weerara ay sirdoonka kenya ku qaadeen shaybaaro ku yaala waqooyiga dalka kenya ayaa lagu ogaaday in halkaas lagu farsameeyo boqolaal kiilo oo darooga ah taas oo argagax gelisay bulshada gudaha iyo tan caalamka weerarka waxay daaha ka qaadayaan in shaybaaradan ay maamulaan burcad ka soo jeeda dalka mexico waxaana goobaha ku rakiban qalabyo casri ah oo lagu farsameeyo daroogada methanfaramin kooxdan ayaana maandooriyaha ay farsameyso ku gudbisa shabakada qarsoodi ah qaarkoodna ku sugan dalka maraykanka waxay sidoo kale wararku sheegayaan in howlahani ay ku koobneen kenya oo keliya balse ay qayb ka yihiin qorshe istaraatiijiyadeed oo lagu kordhinayo wax soo saarka daroogada afrika taasoo suuq caalami ah ka helaysa ka ganacsiga daroogada adduunka iyadoo la tixraacayo xogahan yaabka leh ayaa hay-adaha dembi baarista ee kenya waxa ay soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso in ay bilowday baaritaano ballaaran oo lagu baacsanayo xubnaha burcadka ee mexico kuwaasoo la sheegay inay ka dambeeyaan falal dembiyeed waxayna sidoo kale tilmaameen inay si dhow ula shaqayso hay-adaha ammaanka ee caalamiga ah si loola dagaalo ka ganacsiga daroogada ee kasoo gudba xuduudaha hay-adda ayaa intaasi ku dartay in ay weerareen dhowr goobood oo ku yaala waqooyiga kenya halkaas oo ay ka heleen shaybaaro lagu farsameeyo maandooriyaha iyadoona ay u dheer tahay tiro badan oo kiimika ah oo loo baahan yahay si loo soo saaro mukhaadaraadka laamaha ammaanka ee dalkaas ayaa hoosta ka xariiqay in qabsashada agabka iyo maandooriyaha ay noqon doonto tillaabo weyn oo ku aadan dagaalka ay kenya kula jirto maandooriyaha kenya ayaa hadda waxaa ka socda falal dembiyeedyo caalami ah daafurka shaybaarada lagu sameeyo daroogada ayaana keentay in dowladda kenya ay qaado tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo ammaanka iyo dembiyada abaabulan tallaabooyinkan ayaa waxaa ka mid ah xoojinta iskaashiga ay la leedahay maraykanka iyo dalalka kale si ay u kaalmeyso la dagaalanka daroogada iyo sidoo kale in la adkeeyo kontaroolada dekedaha garoomada diyaaradaha si loola socdo dhaqdhaqaaqyada daroogada iyadoo laga ambaqaadayo arrintan khubaro dhowr ah oo dhanka ammaanka ah ayaa yidhi kenya waa inay kordhisaa diyaargarowgeeda si ay uga hortagto khataraha daroogada caalamiga ah gaar ahaan marka la eego kulug lahaanshaha dalkeeda ee burcadda mexico iyo khataraha kale ee ka dhalan karta dhaqdhaqaaqyadan mas-uuliyiin kenyaan ah ayaa carabka ku adkeeyey in la dagaalanka maandooriyaha ay u baahan tahay dadaal isku dhaf ah oo u dhexeeya waddamada iyadoo la eegayo sida isku xiraha ka ganacsiga maandooriyaha u gaarsiiyey qaaradaha geeska kale dowladda kenya ayaa carabka ku dhufatay muhiimadda ay leedahay iskaashiga oo la dhexeeya dalalka kala duwan gaar ahaan dhinacyada ay wadaaga sirdoonka iyo xoojinta awoodda amniga qaranka iyadoo caqabadahan amni ee ay wajahayso nairobi ay sii kordhayaan ayaa la filaya in cadaadis lagu saaro dowladda kenya si ay wax ugu qabato khatarta amni ee sii kordhaysa lana sii wado dadaalada lagu baadigoobayo kooxaha xiriirkala leh ka ganacsiga maandooriyaha heer gobol ilaa heer caalamiba ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله